bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin baabu اlkhunha اlmushkil qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wain yakun fi mustaxiqi اlmaali khunhan saxiixu bayin اlishkaali faqsim clى اlaqali wاlyaqiini taxda bxaqi اlqismati wاtabyiini waxkum clى اlmafquudi xukma اlkhunha in dakaran yakunu aw huwa unha wahakada xukmu dawaati اlxamli fabni calى alyaqiini wاlaqali waxaa weeyaan darsigeeni waxaan umalaynaa saddex iyo tobanaad miya masaki afar iyo tobanaad wuxuu ka hadlayaa musanifka alkhunha اlmushkil khunha waxa weeyaan waa caruurta dumarna aan ku caddayn rag inay yihiinna aan ku caddayn oo calaamaad muuqata ayna ka muuqanin soomaalida khunha waxay tidhaha labeeb labeeb marka musanifku wuxuu le wa in yakun haddii uu yahay yacni bayna alwarathati fi mustaxiqi اlmaali maalka dadka mutaysana hadduu ka mid yahay khunha mid labeeb a khunthahoo saxiixun caafimaad qabo bayinu lishkaali inuu khuntho yahayna ay ku caddahay marka hadda saxiixuntaas waxaa weeyaan shecirka un baa lagu toosinaya mooye inuu caafimaad qabo inuu jiran yahay farqi u dhexeeya ma laha wa in yakun haddii uu yahay fi mustaxiqi اlmaali maalka kuwa mutaysanayo warahada hadduu ka mid yahay khunha khunthahoo saxiixun bayinu lishkaali inuu ishkaalkiisana uu cad yahay oo inuu macnaha maxaan ku irahdaa inuu khuntho yahay ku cad waxaa laga fahmayaa musanifka qowlkiisa uu yiriyay saxiixun bayinu lishkaali haddii ishkaalkiisa uusan caddayn haddii uusan ishkaalkiisa caddayn bimacnaa waxa weeyaan khunho waa yahay laakiin ishkaal ma laha kayfa laa yakuun lahu ishkaal waxaa loo jeedaa bimacnaa calaamo oo min ixda alcalaamaat yaa ka muuqato haddii la helo calaama tumayizu dhukuuriyatahu inuu rag yahay calaamo muujinaysa haddii laga helo ama dumar inuu yahay calaamo cad oo muujinay laga helo waxa weya ninkaas khuntha waa lagu magacaaba laakiin ishkaal ma laha oo labada mid mid baa la raaci karaa bimacnaa calaamaadkii oo raggana waa ka muuqdaan midii dumarkana waxbaa ka muuqda laakinahu yatarajax wa yadhar dhukuuriyatahu oo xaninyihii baa ka muuqda dakarkiisa tamaam waaye laakiin thuqbi yar oo kale oo sidii farjigu eg u leeyahay wax yar dhib ma lah ama waxa weeyaan mid buu ku kaadinayaa labadii calaamo waa leeyahay laakiin mid buu ka kaadinaya oo isticmaalayaa calaamadiisaas waxa weeyaan midaas inuu u badan yahay baa muuqata ishkaal ma laha kaas marka musanifku markuu ku leeyahay bayinu lishkaal haddii ishkaalkiisa uusan bayin ahayn oo inuu macnaha khuntha ghayrulmushkil hadduu yahay mushkil ma aha oo macnaha waxa weeyaan labada mid midba u rajaxmaa ninkaas waxa weeyaan midka u rajaxmaa la siinaya ayib marka khuntha almushkil midka oo khuntha ah oo arintiisa aan la bixi karin oo labeebka ah yaa laba sii kala baxo waxa weeyaan mid la rajaynayo inuu labada dhinac dhinac u dhaco bimacnaa lahu aalat rijaal wa aalat nisaa jamiican laakinahu sagiir lam yabluq asigoo labadii calaamo way ka muuqataa waana yar yahay waxaa la rajaynaa hadduu baaluqa labada mid inuu u dhaco waxa weeyaan badanaana saasay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badan dadka labeebnimada markay yaryihiin ku dhasho labada calaamo way lahaanayaan laakiin markay soo baaluqi rabaan mid bay u cadaanayaan oo waxa weeyaan ama nin buu noqonayaa ama naag buu noqonayaa walidaalika hadda cilmiga xadiidka ah waxaa la arkay sidii gabar qofkan loogu tirinay yaa markuu soo baaluqo codki waa isbedelayaa ragga inuu la socdo uu jecel yahay dumarka wuu nacyaa kayra daalika marka markii dhakhtarka loo geeyo waxaa la arkaya qalabkiisii oo raganimadii iyo xaninyihii oo kulli hal maqaar uu ku daahan yahay yaa la arkaya markaas meesha camali yaray u baahan tahay dhag inta la siiyo dhag alaabtii way soo baxaysaa meeshii kale oo dumarka loo malaynayna meel yaroo iska jeexan bay noqonaysaa waydana waa la tolayaa nin caadi a buu soo baxaya marka hadirtaan sidaasaaba loo ogaado waxaawaaye wixii way soo degdegayaan qalabkii wuu soo muuqan lahaa laakiin maqaarkaas yaraa ku daahan oo u baahan camaliyadaas in loo sameeyo wax badan bayna dhacda marka qaarkeed waxaaba laga yaabaaba sidii dadkii hore asigaaba iska soo baxsanaya waxaa le wixii u soo baxay ma ahayna meelay ku daasanayen qof shan iyo toban jir hadda wax usoo bixi mayaan marka maqaarkii buu kasoo dhexbaxaya ilaahay qudradiisa kadib wixiisa waa u cadaanaya marka dadba waxay ka tiri jireen ninka inta dad mashaayikh wax loo geeya qur-aan wax lagu akhriyo yaa ilaahay qadarkiisa waxaa laga yaabaa soo raganimadiisi uu soo socotay iyo inta wixay isku soo aadaan markaasaa waxaa leeyahy maa sha allah fulaan karaamaad uu leeyahay oo min karaamaatihi annahu kaana yajcalu unthaa dakaran marka wax oo arintaas oo iluku leedahay karaamo ma jirto waxa weyaan waxa ilaahay subxaanah watacaala addoonkaas ku imtixaanay marka haddii labadii calaamo uu leeyahay uuna yaryahay waxaa la rajaynaya haddii u baaluqa inuu midkood u dhaco kaas waxaa la yidhah waa khunthi mushk khuntha mushkil laakin yurjaa itidaaxuhu waxaa la rajaynaya inuu kala cadaado nooca labaad alkhuntha almushkil aladi laa yurjaa itidaaxuhu inuu kala cadaado lama rajaynayo waxa weeyaan man balaga min albuluuq walam yatadix waa weynaaday sidii buu ku baaqi yahay ragna ma aha dumarna ma aha sidii uu ku baaqi yahay aw maata sagiiran ama asigoo arintiisa isku dhex jiro yuu dhintay macnaha waxa weeyaan aabbihiisaa dhintay asoon aabbihii dhaxalkiisa la qeybinin ou caruur ka tegay ay qeyb ka yihiin canug oo labeeb ah aabbihii marka hala dhaxla haddii la yidhaahdo wiilka canugaas yaroo labeebka ah asoo labeebnimadiisa hadduu ku dhintay sida loo dhaxalsay aabbihii wuu dhexlayaa liannahu wuu ka dambeeyey noloshiisa mar hadduu nolosha ka dambeeya dhaxalkii waxbuu ku leeyahay marka wuxuu noqonaa khuntha oo mushkil ah laa yurja itidaaxu liannu sidii buubu ku dhintay lama ogaan karo marka xugun bay leeyihiin labadooda marka taas baa hadda maanta lagaaga hadlaya wa in yakun haddii uu yahay fii mustaxiqi اlmaali maalka midka mutaysanayo yani waxaa lagala jeedaa hadda mustaxiqi اlmaali mustaxiqii almaali saasay ku fiican tahay liannahu waxa weeyaan dadkii wax dhexlaya hadduu ka mid yahay khuntha hadduu ka mid yahay saxiixun ee wanaagsan bayinu lishkaali macnaa ishkaalkiisana uu cad yahay inuu khuntha ku yahay oo mushkil waa khuntha mushkil waay oo bimacnaa lakalama cadayn karo saas hadday tahay faqsim xoolihii qeybi cala alaqali midka yar sida ugu yar u qeybi iyo walyaqiini sida la hubo taxda waxaad ku guulaysanaysaa bixaqi lqismati qismada xaqeeda watabyiini iyo cadaynta ama bixaqi lqismati lmubiini bixaqi lqismati qismada xaqeeda yaad wax aad ku guulaysanaysaa xaqi almubiini ee caddaa ina tiraahda bacda nuskaa sidaas qabto faqsim cala alaqali walyaqiini taxdaa bixaqi lqismati almubiini saasayba ku fiican tahay ayib marka waxaa lagu leeyahay alaqal walyaqiin labada darafay u taallaa dabcan khunthaha in la dhaxalsiiyo ka caadati ahlilcilmi maadaama nas gaar uusan ku soo aroorin wixii ijtihaad ay yihiin in laysku khilaafo baciid ma ah ilaa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen oo qowl daciif oon wax laga soo qaadaynin ninka hadduu khuntayahay waxmaba dhexlayabu liannahu ilaahay wuxuu ri yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mithlu xadi lunthayeyni ilaahay dumar cadna waa ka hadlay ragna waa ka hadlay caruurtii laakiin wax labeeb ee kama hadlin marka tiradaba kuma jiraan ilaa darajaasaas yidhaahdeen qora oo ay culamada lagu tiri laakiin qowl jira ma ah daciif weeyaan liannahu qowlkaas waxaa laga yaabaa inuu gaarsiiye hadhow haddii la dilna diyamale in la yidhaahdo ayaaba laga yaabaa marka qof bani aadan oo nolol lahoo karaamale oo caqlile yafham oo macsuuma dami in la yihahdo wax ma laha yani gaajo ha u dhinto waa macnaheedii alimaamu maalik wuxuu leeyahay maadaama rag uusan ahayn rag dumarna uusan ahayn waxaa la siinayaa wiilka wixii la sii lahay niskiisa iyo gabadha intii la sii lahay niskeeda laisugu daraya marka wiilna waa ka hooseeya gabadhina waa ka sareeya marka markii oo macnaha wiilka laba ul ou qaadan lahaa gabadhina hal ul ay qaadan lahay asi hal ulii bara la siina saasuu ka wada qowlkaas asig wuxuu leeya wasad waa labadiba waa ma ah laakiin qowlka oo loo badan yahay waxa weeyaan sida imaamu shaafici iyo keyrkiisa ay qabaan in anahu yucaamalu biladari adari bimacnaa bilyaqiini walaqali daas waay bilaqali walyaqiini fii xaqihi wa fii xaqi lwaratha waxaa laleeyahay ninkaa khunhaha ah oo labeebka ah waxaa laga soo qaadanayaa sida asiga ugu dhib badan xaaladiisa markii la qadaro inuu gabar yahay inuu wiil yahay yaa u dhib badan gabar inuu yahay u dhib badan gabara lagu qadara markii warasada xoolaha la siinaane inuu ninkan oo khunhaha wiil inuu noqon doona lagu qadara marka xoolaha kasoo dhex haro dabcan waxbaa soo haraya sida hadda mithaalka aad ku fahmi doonto meelaa la dhigaya markuu labada mid u cadaado haduu wiil u cadaadana intii meel la dhiga asaa qaadanayo haduu gabar u cadaadana warahadii kale ayaa la haleeshiinayaa qowlkaas baa hadda musanifka uu ku hadlay marka hore intaanan qeybtaas gaarin waxa weeyaan haddii khunhaha marka qaarkeed asoo khuntha ah yaa laga yaabaa nasiibka uu leeyahay inuusan iskhilaafin waxa weeyaan intuu asiga leeyahayne isma khilaafayaan dadka kale markay wax ay qaadanayaanne asiga hadii dakar noqdi haduu unha noqda waxba isku khilaafi maayaan mithaal ahaan nin baa dhintay wuxuu ka tegay walaalkiis oo ku hooyo iyo ku aabba ah iyo hooyadiis khuntha ay dhashay akhli ummin oo khuntha ah marka fiiri akh oo walaalkaas waxa weeyaan ninkan oo khunhaha sudusa la siinaa maadaama walaal hooyada meydka hooyadiisa ay dhashay uu yahay ou hal qof yahay sudus low lahaan jira ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado xataan hore u soo marnay hooyada ilmaha ka yimaado xaggooda oo alikhwatu liummin la yiraahdo hadday laba yihiinna thulutha ay leeyihiin haddaan la xijaabin haddii hal yihiinna sudus ay leeyihiin looma fiiriyo dakar iyo unthaa looma fiiriyo marka maadaama ayaga dakarkooda unthooda isku mid yahed midkan hadda labeebka hadduu dumar noqdana sudusou qaada lahay hadduu rag noqdana sudusou qaadan lahay marka maanta khunhanimadiisa waxay keenayso dhib haba yaraatee ma jirto wa calayhi walaalkii marka maalka intiisa kale asaa qaadanaya kii shaqiiqa ahay liannahu waladu lummi yarihu bilcadadi laa biاdhukuurati walaa bilunthaa marka asiga xaqiisana isma khilaafin oo mar kastaba sudus ou leeyahay walaalka wax la dhexlaayo shaqiiqa ahoo meydka ku aabi o ku hooya ene asigana kan ama dakar ha noqda ama ha untha ha noqda asna waxba isma khilaafaya marka wixiisa xoolihii waa la dhaxal siinaya wax la istaajina ma laha liannahu biayi xaalatin itadaxa alamru sayakuunu haakada marka walaalkiina xoolihii o dhamaa la siinaa oo abaweynkii kii hooyada ay dhasho khunta ahayna sudusaa la siinaa waana dhammaatay ayib waxaa lamid ah hadii uu hadii uu maxaan ku irahdaa ka tago meydkii gabar iyo laba walaalo oo meydka ku hooyo ah midkoodna maya mid oo aabihii macnaha waxaan dhihi lahaa walaal oo oo meydka ku hooyo ah oo labeeb ah fiiri markan ku hooy aan dhihin sidii masalada isu badashay waxaan leeyahay wuxuu ka tegay gabar iyo walaalkiis oo ku hooya iyo ku aabba ah fiiriya mayd maata mayitun wa taraka bintan wa akhan shaqiiqan khuntha meydkii dhintay gabadhiina waa gabar uu dhalin waa ka dhegay walaalkiis oo ku hooya uu ku aabba-ana waa ka tegay laakiin waa labeeb gabadhi bikulli tafaasiil nisay leedahay lianna ninkan hadda oo oo labeebka ah hadduu nin ahaan lahayba xataa iyada niskeeda waa lahaa lahayd hadday gabar ahaan lahaydna xataa niskeeda waa lahaa lahayd gabadhi horta nisfu maala la siina walaalkan aabba iyo hooye ay dhaleenna niska kale asaa iska leh liannahu biayi xaala itadaxa niska asaal ahaan lahay hadduu walaal ku cadaado nin ou noqdane wuxuu noqonaa akhun shaqiiq waxa weeyaan casabo waa wixii soo hore asaa qaadanay haddii gabar uu cadaadane gabdhaha oo walaalaha ah hadday ilma la joogaan oo meydkii gabdha u dhalay uu la jooga casaba aygana noqonayaan waataan hadda mithaalkeedii markii aan casabada ka soo hadlaynay casaba maca alghayr iyo casaba bilghayr iyo casaba binafsi baan u qeybinay marka hadday tahay haye casaba maca alghayr waay walaashi hadday la joogto walaala gabdha hadday la joogaan meydka walaalihiisa waxay isu bedelayaan casaba maalka intiisa kale ayay qaadanayaan mathalan haddii nin intuu dhinto gabartiisa iyo walaashiisuu ka tegay walaashiisoo ama ku haayo ku aaba ku aaba i ku hooyaa ama ku aabaa keliya u ka tegay marka walaashi waxaa lasii gabadhi nisaa la siinaa walaashina inta kasoo hartay casaba maca algheyr aydaa qaadanayso marka hadda midan oo khunhaha marka hadduu gabar ku cadaadan inta soo hara asaa lahaa lahay hadduu wiil noqdana casabo waayo maalka asaa wada qaada lahay marka labadii xaalaba isma bedeleyso marka taas khuntha iyo khuntha la-aan iskuma xirno ayib xaaladaas waa xaalada koobaad idaa kaana alwarathatu laa yataatharuuna bidukuuriyatihi walaa biunuuthiyatihi fa inahum yucطawna xaqahum kaamila ويعطى للخنثى إذا كان لا يتغير بذكورته ولا, ولا بأنوثته فيعطى أيضا حقه كاملا sidaas waa halka xaalo wa xaalada labaad haddii khunthihii haddii la helo yariثu بتaqديir walaa yariثu بتaqديiri آakhر markaa waxaa weeyaan nin baa jira warahada kamid ah haddii khunhahan wiil uu cadaado wax ma lahaa lahayn haddii gabar ugu cadaadana wax buu maalka kulahaa lahay leannu gabadhii maalka kuwada qaadan karto markaas ninka saas labada taqdiir ku dhexlayo waxba lama siinayo ilaa arrintiisa ay ka cadaato mithaal nin baa dhintay weladkiisuu ka tagoo labeeb ah iyo adeerkiis wax kaloo dhexlaa ma laha nin baa dhintay wuxuu ka tegay walad asiga oo u dhalay oo labeeba iyo adeerkiis wax kaloo dhexlaana ma laha marka haddii labeebkan wiil lagu qadaro adeer meesha ma imaan kara wiilkii asaa maalkii wada qaadanay haddii gabar lagu qadaro nisful maalay qaadanay adeerka kale niska kale casabuu ku qaadan lahay marka alcamu yarihu bitaqdiir walaa yarihu bitaqdiir yani yarihu ida kaana ida itadaxa alkhunha unthaa yariثu bالnisfi اbaaqi casabata wain itadaxa dakra falaysa lilcami shayu lana اlbna ystaqriqu jamiica اlmaal aywa marka alcamu yariثu btaqdiir walaa yariثu bitaqdiirin aakhar saas haday tahay adeerka maanta wax la siimayo oo maxaa la samaynaa khunhahan oo labeebka ah nisfulmaal a la siinaa siga aladaru fi xaqi midka ugu darana loo qabana inuu gabar yahay nisa la siinaa adeerkiina midka u daran fii xaqiha loo qabana dakar inuu yaha laga dhigaya marka niska kale soo haray meelaa la dhigaya wiilka intuu ka baaluqa la suga canug intuu ka baaluqa hadduu wiil u cadaadana barkaasaa loogu daraya hadduu gabar u cadaadana adeerkiyaa barka la siinaya waa kana waa xaalada labaad uqa ayib waxaa lamida iyadane haddii uu laba wiil ka tago laba wiil hadduu ka tago midkoodna uu khunho yahay marka xoolihiiyaa iska labada wiil ayagaa iskale hooyo kale oo joogto wax la dhexlay malaha zawja ma laha ayagaa xoolihii iska wada leh laba wiil oo ka tegay marka labadii wiil midna waa labeeb hadday laba midkan ragga oo toosan ah waxaa lagu qadarayaa midkan labeebka wiil inuu yahay marka maalka labaa loo dhiga hala laga siina midkan labeebka ane inuu waxaa lagu qadara midda u dhib badan asiga fii xaqihi gabar inuu yaha laga dhiga waxaa la siinaa hal ulaa la siinaa halku uloo soo haray meelaa la dhiga mathalan sidaad ku fahamtid maalka labaa lagu dhisaa laakiin siaad ku fahamtid lixa kasoo qaado lix niskeeda waa imisaa saddex waa wiilka oo oo raganimadiisa ay caddaha la siinaa kanna gabaraa laga dhigahan la yiri marka hadduu wiilkii saddex qaatay ayadana waxay qaadan meeqay qaadanaysaa nis markuu qaato ayada nis ma qaadanaysa waxay qaadanaysaa thuluth oo laba ah lixdi labay ka qaadanay liannahu wiilka haduu haddii naag ahaan lahayd labay qaadan lahayd afarna asaa qaada lahay marka iyada asiga labeebkan labaa la siinaya fiiri marka sadex lixdii saddexna waa laga qaatay labana waa la qaatay hal ulaa soo hore oo sudus ah halkaas waa la dhigaa meeshi waxaa loo dhigayaa ilaa uu kala cadaado markaasaa waxaa laleeyahay haddii wiil uu cadaadana halkiyaa loogu daraa laba awalow hore u haysta hal haddii loogu dara saddex u noqday nisfulmaal wa haddii uu waayo uu gabar noqdane halkii wiilkii saddexda qaataa loogu daraa afar ulow qaadana aydan laba ulay saas ku qaadatay marka falidakari mithlu xadi lunthayni saasay ku qaadanayaan marka waxawaa yucaamalu kulu طarafin biladari fi xaqihi warahadana midka dhibayo oo raganimo ah loo qabana asoo rag ah say wax ku qaadan lahayna loo siinaa asagana dumara lagu qadara wixii maalka kasoo haray marka meel baa la dhigaya ilaa an yatadixa marka kasoo qaado ilaa an yatadixa waxay leeyihiin haddii uu khunhihii mushkil yahay laa yurja itidaaxuhu maxaa la samaynaa ama waxa weyaan balaga walam yatadix qole waxay leeyihin weligeed maalka waa lahaynaa ilaa an yatadixa wa hada laysa bimacquul waxaa la leeyahay marxalada labaad in ayuu ku heshiyaan lannu ninkan kunta haduu yahay hadduu baaluqo aqwaashiisa waxa weyaan waa tasarufaadkiisa saxiixa waay rashiid waay wuu ka tanaasuli karaa hadduu yidhahdo aniga gabar baan ahay gabarnimo halaygu qadaro wixii kale walaalahi hala siiyo ama kuwii kale ay yidhaahdaan anaga waxba kama rabne rag ha loo qadaro wixiis hala wada siiyo hadday yidhaahdaan ku heshiiyaan ama ay qeybsadaan oo yidhaahdaan inta soo hartay aan saan u qeybsanno sidaasay ku bixaysaa haddii ay yeeli waayaan mumkin an yaxkuma alxaakimu bicalaamaatin yastaciinu biha anahu dakara w unthaa wahaakada adiga khilaafaadkooda ma dhammaanay almuhim qaacidada aadan ka seegin waxa waaye khunhaha ilaa an yatadixa amruhu aw yastalixa calayhi alwaratha intii labadaas laga helin waxa waaye asigana unthaa lagu qadara kanna waxaa lagu qadarayaa warathadana waxaa lagu qadaraya inuu wiil yahay sidaasaa u dhib badan wa in yakun haddii uu yahay fii mustaxiqi lmaali maalka midka mutaysanaya khunha hadduu kamid yahay saxiixun saxiixa bayinu lishkaali ishkaalkiisuna uu cad yahay faqsim qeybi maalki cala alaqali fii xaqi kuli waarithin waarid kasta intuu qaadana inta ugu yar ku qeybi iyo walyaqiini waxa la hubo waxa la hubo waxa weeyaan in ninkan haddii uu gabar lagu qadaro in ciddii man wiil haddii lagu qadaro ciddii wax ka dhexlaysa waxeed waa yaqiinsan tahay lannahu inuu wiil noqdo inuu gabar noqdo labadaas kama baxsano markan wiil ku qadarno waxa ugu dhib badanoo warasada dhibi kara asiga waay oo xoolo badan ka qaada karo marka wiil haddaan ku qadarno wixii uso oo wiilnimada ay ku dhexli lahaayeen waa la siinaa taxda waxaad ku guuleysanaysaa bxaqi اqismati qismada xaqeeda wtabyiini iyo cadaynta ama bxaqi اqismati almubiini xaqi ee cadaa markaasuu uri waxkum calى اmafquudi xukma اlkhunha in dakaran yakun aw huwa unhى whakada xukmu dawaati اlxamli fabni calى اlyaqiini wاlaqali intana laba xugum oo asiga lamid ah yuu musanifka kaaga sheekeynay waxa waaye almafquud ninka la waayey waxkum xukmi cala almafquudi waxaad ku xukmisaa ninka la waayey xukma alkhunhaa khunhihii labeebki xukumkiisa ku xukmi in dakaran haddii uu yahay mid oo lab ah yakuunu in yakuunu dakaran dakar haddii uu yahay ow huwa unthaa dumar haddii uu yahay fiiri mafquudka khunhaha meeluu kala mid yahay qeybinta xoolaha yuu kala mid yahaye xagga ishkaalka kala mid ma aha ninkan la waaye yani ninisoo nin aha la waaye m marka lama dhahayo inuu naag yahay inuu nin yahay yaa og lama dhahayo inuu nin ahay baa la og yahay laakiin wuxuu kala mid yahay inuu joogo uu nool yahay ou xoolihii markaa wax ka qaato warahadii iyo in dhimasho lagu qadaro xoolihiisa la qeybsado meeshaasay iskala mid yihiin laakiin ishkaalku ma jira ninkan asoo rag aha la waaye markaa rag a la waaye dumar muu isu bedelay lama dhahayo ayib inuu xukmu lkhunha lamid yahay wa huwa almutafaq caleyh cinda aljumhuur marka waxaa laleeyahay ninka la waayey mathalan dagaal baa la galay ama wadankiisiu dhowr sano uu ka maqan yahay ama waa la qafaashay si ama bad baa inta la aaday tahriib waxa soomaalida tiraa oo kale warkiisa waa la waaye marka ninkaasaa mafquud la yidhaahda bisababin aw biaakhar ayib markaasaa waxaa laleeyahy maalkiisa waa la qeybinaya dadka xaadiriinta ahoo joogo waxaa xoolo lagu siinayaa asoo joogoo kale liannahu saas ayaga u dhib badan waxaa leey waxaan qadaraynaa asoo joogo maxaad xoolaha kulahaan lahaydeen intaas iyo intaas marka waxaa leey asoo joogaa wax ladinkugu qaybinaa xoolihiisana asiga markii wax la siinaane waxaa loogu qaybinayaa asoo dhintay oo kale xoolihiisa meelaa la dhigaya ayib marka xoolahaas hadhowti haddii uu soo noqdana asaa iskale haddii la waayo oo mowdkiisa la xukmiya ama bayine ay timaado inuu dhintayne xoolihiis waa waa la qeybinaya marka waxa weeyaan ninka oo mafquudka a marna inuu dhintaa lagu qadara marna waxaa lagu qadarayaa inuu nool yahay waxa u dhexeeyaa la fiirina markaas qowlka raajixa saase qowl wuxuu leeyahay mathalan oo masalada ku jira waxaa lagu qadaraa ninka hadiiba la waayo muddo min azaman inuu dhintaa lagu qadaraa xoolihiisna waa la qeybinaa ayib hadduu yimaadan xukumki waa bedelaynaa bay yidhahdeen warkaas khata u xoolihii gacantayba ka baxeen hadhowta hadaad bedeshid yaa dacwo miyaad gelaysaa qowlka kale waxay yidhaahdeen maya eh asoo noola lagu qadara wabitaali xoolaha waa la qaybinaa ayib nasiibkiisana waa la joojinaa hadday caddaatay inuu dhintay ama xaakim ou xukmiya inuu dhinto haddana xukumkii waa bedelaynaa laakiin qowlka aan kuu sheegay wa huwa aladii calayhi اljumhuur in nin kasta loola dhaqmo warahadana waxaa loola dhaqmaa inuu asiga joogo asigana waxaa loola dhaqmayaa inuu dhintay marka sidaasa xoolihii lagu qeybinaa farqiga u dhexeeya ayib bimacnaa anahu yuqadar xayaatuhu wtundaru fiiha wtuqadaru mowtuhu wa yundaru fiih faman ikhtalafa nasiibuhu bimowti اlmafquudi aw xayaatihi ucطiya aqala nasiibeyni ninna waxa waaye isma bedelayo inuu dhinto iyo inuu noolaado iskuma bedelayo qofna isbedelaa ku imaanaya mathalan fiiri hadirtaan nin baa dhintay laba wiilow ka dhintay midkooda waa waa maqan yahay mafquud waa midna waa jooga marka wiilka joogo xoolaha uu ku leeyahay dhimashadiisa iyo mowdkiisa wuu isbedelan yahay oo mowdkan haddii lagu qadari lahay mowdkiisa inuu dhintay waxay noqonaysaa maalkiisoo dhan maalkoo dhan asaa wada lahaa lahay haddii noloshiisa la qadara nisfulmaal uu leeyahay saas hadday tahay marka nisfulmaala la siinahay ninkan jooga nisfu maal nisfu maalka kalena waxa weeyaan yuuqafu ilaa an yatabayana amruhu aw xukima calayhi bimowtihi labadaas intii laga gaaray ninkii xaqiisa u iskhilaafaynin ama ha yimaado ama mowt ha lagu qadaro cidii aan waxba iskhilaafaynin wixiisoo kaamil ah la siinay mathalan nin baa dhintay ama naag baa dhimatay ninkeeda iyo hooyadeed iyo laba walaal oo mafquud ah axadkooda uu mafquud yahay ay ka dhimatay ninkeeda iyo hooyadeed iyo laba walaaloo la aaba iyo la hooyo ah midkoodna uu maqan yahay ka dhimatay fiiri zawjka marka soo qaado zawjka wax isbedelaya xaqiisa ma laha liannahu hadduu ninkaas joogi lahay zawjka nisfu maal qaada lahay hadduu maqan yahay nisfulmaal u leeyahay liannahu zawjka haddayba zawjadii caruur ka tegin walakum nisfu maa taraka aswaajukum marka laa yatagayar xukmu الzawji biwujuudi اlakhi shaqiiq almafquud aw cadamihi waa iska mid marka xaqiisa waxaa la siinaa asoo kaamil ee niskaa la siina laakiin hooyada iyo walaalka kaloo shaqiiqa ah xugumkooda yatagayar biwujuudihi wa cadamihi hooyada haddii hadda ninkaas uusan joogi lahayn fiiri waxay noqon lahayd zawj iyo hooyo iyo akh shaqiiqa hooyada thuluth ay wax ku dhaxli lahayd liannahu hooyada waxa thuluthka u diidi karoo sudusgeyn karo waa farci waarith ma joogo jamcu min alikhwana ma joogi lahayn oo asigaa mafquudka hadduusan joogi lahayn laakiin fii xaqihaa waxaa lagu qadaraa inuu joogo akhaas mafquuda inuu joogo marka hooyadii sudus ay dhexlaysaa waxaa laleeyahay fii xaqihaa hooyadii sudusay liwujuudi jamcin min alikhwa midka maqan iyo midka jooga labadaasaa laiskugu dhufana waxaa leeyahy adiga sudusaad joogtaa dayib walaalkii hooyadii markii suduskeeda ay qaadato lama dhahayo maa baqiya alakhi shaqiiqoo joogaa lama siinayo waxaa laleeyahy adigana maa baqiya niskiisaad leedahay lianna wujuudka kale walaalka mafquudkaa nis kale uu leeyahay baa laleeyahay niskiyaa loo xabisaya wahaakada marka mithaalkiisa wax iska sahlan weeyaan almuhim ninkii warahada kamid e oo ninkaa la waaysan yahay aan ku ta'athuraynin xaqiisoo kaamil ah la siinaa ninkii xaqiisa isbedel ku imaanayane waxaa loogu qadaraa asoo joogo markii asoo joogo lagu qadaro oo wixii kan oo jooga lasii wixiisa kalena meelaa lagu xabisaa ilaa uu kasoo laabto ama laga quusto oo meydkiisa la xukmo ama maxaan ku iraahdaa bayina loo helo inuu dhintay marka sidaas weeyaan khunhaha marka wuxuu ku leeyahay waxkum xukmi xukma alkhunha khunhaha xukumkiisaoo kale cala lmafquudi midka la waaysan yahay ku xukmi qofkii la waaysan yahay laakiin la dhihi maayo ninkii toban sano maqan waxa weeyaan amal lagama laha ninkii sagaal maqan ilaa toban sano uu ka gaaro ilaa soddon sano uu ka gaaro lama dhahayo liannahu qofka yakhtalifu asoo soddon sano jira in la waayaa dhici karto asoo toban sano ina jira marka acmaar biyadillaah lamid maaha markaasuu uri wahaakadaa sidaasoo kale yaa xukmu dawaati alxamli uurka kuwa usaaxikimu xukumkooduna ay tahay ee fabni ku dhis cala alaqali maya fabni ku dhis cala alyaqiini waxa la hubo iyo walaqali midka yar ku dhis waxaa lamida buu leeyahy naagtii uur leh haddii ninkii uu ka dhinto caruurtaas uurka ku leh allahu aclam maxay noqon doontaa allahu aclam ayagoo uurka ayagoo nolol ma ay ku imaan doonaan oo dhaxalka may wax ka yeeshan doonaan mase ayagoo meyd ahaa la dhali doonaa oo dhaxalkii wax kuma laha waa hal xaalo allahu aclam markii la dhalo ma gabar bay noqon doonaan mase wiilay noqon doonaan lama ogo allahu aclam markii la dhalo ma laba caruuray noqon doonaan mase hal caruuray noqon doonaan allahu aclam intaasoo ixtimaalaha ku jirta marka warahadii waxaa loola dhaqmaa cala alyaqiini waalaqali waxa la hubo waxaa laleeyahay warahada yaa u daran sida u badan waxaa u daran inuu ninkaa waxa caloosha ku jiro inay wiil inuu noqdo inuu horta caafimaad ku yimaado asoo nool liannahu hadduu meyd ku dhasho dhaxalka wax kuma laha qowlka saxiixa ah haddii uu waladki dhasho wahwa mayit waxa weeyaan dhaxalka wax kuma laha haddii laakiin uu dhasho asoo nool walow bidaqiiqaba ha noqdee dhaxalka waxbuu kuleeyahy aabihiisi dhintay ku hortiis dhintay waxbuu kuleeyahay laakiin nolosha maxaa lagu ogaan karaa an an yasquta saarikhan soo oyna ilmaha waa la yaqaanaa markii la dhala hore qayli ka bilaabayaan haddii oohin uu bilaabo khalaas ninkaas waa nool yahay ama gacmihiisiiu isku laablaabay nolol lugihiiu soo celiyay kadib uu dhintay ninkaa nolol waayo laakiin wixii kasoo hara hadduu qofkii markuu soo baxa ou dubaaxiyo oo waxuu saas u dhaqdhaqaaqo waxaa leeyahy xarakat almadbuux waa nolol mustaqiir ma aha dhaxadhalkii wax kuma lahaanaya marka waxaa leeya warahada waxa u darana loo qabana dadka hadda jooga oo xoolaha wax noola qeybiya dhahaya uurkan waxaa lagu qadarayaa inuu horta nolol ku imaan karo nolol inuu ku imaanaya lagu qadaraa ko inuu haddana wiil yaha lagu qadaraa labo inuu haddana halka badan yaho wiil laba wiil saddex wiil in yihiina lagu sii qadaraa wixii soo hara kadib yaa xoolaha markaa asoo saddex wiil ama laba wiil ay meeshan joogaan xoolaha maxaad kulahaa laheedaa laleeyahy intii kulahaa lahay baa markaa la siinaya inta kale waxa weeyaan waa la xabisaa ilaa uu laga dhala markii la dhala kadib yaa wuxuu ku cadaaday hadduu gabar ku cadaadana dadkii haddii gabar uu ahaan lahay say u dhexlahan wixii ka dhimana loo dhammaystiraya macnaha sidaas weeyaan macnaha wayucaamalu baaqi lwaratha biladari min taqaadiiri cadami alxamli wa wujuudihi macnaha waxa weeyaan inuu warahada waxa u daran inuu nolol ku dhalanayo inuu dakar yahay inuu haddana cadad inuu yahay yaa loogu qadaraya mathalan nin baa dhintay zawjadiisuu ka dhintay oo uur leh dayb wax kaloo dhexlaama malaa ka soo qaada ama adeer ka soo qaada zawjadiisoo uur leh adeerkiisuu ka tegay zawjadaas waxa weeyaan haddii la yidhaahda xamli ma laha oo canugaas ma jira haddii la dhilay rubacay qaada lahayd haddii canugaasoo oo maxaan ku iraahdaa nolol ku dhashane thumun ay leedahay farcil waarith waay marka waxaa lagu qadarayaa asigoo nolol ku dhashay aa loo qadara iyada marka fiiri zawjada uur kale hadday toban caruur caloosha ku wado hadday toban wiil yihiin hadday gabar keligeed tahay ayada isma khilaafay xukumkeeda thumunkaasay leedahay yani taqdiir kale ma imaan kara ayada waxaa loo qadaraa hadduu asoo meyd ee dhashane rubacay lahaa lahayd haddii asoo nool ou dhashane thumunay lahaa lahayd marka waxaa laleeyahay waxaa ku dhib badan adiga asoo nool inuu yimaado marka hal nololaa lagu qadaraa laakiin nolol hadduu ku yimaado kadib ayada amarkeeda isma bedelayo ama laba wiil ha noqdeen ama gabar ha noqdaan hooyadii haddiiba meydkaas uu caruur ka taga thumun unbay leedahay ayib marka haddii uu gabar ku dhasho thumunkeediay leedahay haddii wiil uu ku dhasho thumunkeeday leedahay laakiin haddii ay asoo meyd uu soo baxo thumunkii kalea loogu daraa thumunkii hore u qaatay thumun kale loogu daraa rubacay markaa saas ku noqonayaan macnaha saas weeyaan ayib haddii uu saa soo baxo waay haddii laakiin uu fiiriyaa zawja yuu ka tegay oo uur leh iyo laba aabbo yuu ka tegay laba aabbo waxaan u jeednaa ilaahay wali abaweyhi likuli waaxidi minhuma sudus abaweyhi alab walum waa loo jeeda taqliiban hooyadiis iyo aabihiis marka maanta yaa u daran waa xaalaadka naadirka a waay maanta yaa u daran maanta waxaa u daran aabbihii inuu dakar inu noqdo maa u daran ma laba wiil inuu noqdaa u daran ma laba gabdhood inay noqdaana u daran fikir hadirtaan zawjadii ayada waxaa xaggeeda u dhib badan nolol inay ku yimaadaan keli ah waxaa lagu qadaraa inay nolol ku imaanayaan wa bitaali ayada thumunki alasinan si hadda soo sharaxnay waay labada aabbo xaqooda yaa u daran hadduu wiil yimaado labadii aabbo sudus iyo sudus ay kala leeyihin hooyadii aabbihii hadday laba wiil yimaadaan sudus iyo suduskooda lay leeyihiin liannahu labada wiil iyo saddexda wiil casabay noqonaan wixii soo haro unbay iska qaadanayaan ahlulfuruuda laga bixinaa haddii uurkaas toban caruur ay ka timaado wiilal ah ama wiilal iyo gabdho isku jira hadday yimaadaan maa baqiya bacda ahlilfaraa'id unbay leeyihiin ahlilfuruud oo waa maxay sudus iyo sudusaa la kala siinaa hooyadiina waxay qaadanaysaa thumunkeeda haddii ay hal gabar ay timaado fiiri hooyadii isma bedelayso suduskii lay qaadanay aabbihii sudus inuu qaato you inta kale haddana casaba ku qaadanaya laakiin tacaal laba gabdhood inay yimaadaan yaa u daran labada aabbo laba gabdhood inay yimaadaan aa u daran laba wiil waxaa ugu daran laba gabdhood liannahu laba wiil dhib kuma haysto laba wiil markay yimaadaan zawjadina waxaa la siinayaa thumun aabbihii iyo hooyadina min sudusaa la siinaya labadii wiilna waxaa la siinaya wixii soo haray casaba ay noqdeen laakiin tacaal markaan laba gabdhood hadday noqdaan wa huwa adaru fi xaqi lwaalideyn laba gabdhood horta hadday noqdaan ahlulfuruud ay noqonayaan casabo way ka baxayaan kow midda labaadna thuluthayl maal maalka markii laba loo dhigo saddex marka loo dhigo labadiis ay leeyihiin fiiri marka masaladooda afar iyo labaatan ay ka ansixay kayfa zawjadii oo thumun loogu qadaraya iyo abaweynki oo min sudus ah marka sudus iyo sudus tamaathul waa mid soo qaado sudus iyo thumunna waxaa u dhexeeya tawaafuqu binisfi fakhud nisfa sudusi halaatha wadribhu fi thamaaniya fanaatiju huwa arbacun wa cishruun afar iyo labaatan qeybi markaa sidaad ku arkaysid afar iyo labaatan haddaad qeybisid thuluthaankeeda meeqa waa laba laba thulu thuluthaynkooda meeqa waa waxaa weyaan afar iyo labaatan saddex meel oo min sideed ah waa laba sideed isugu dar thuluthaanka ah gabdhihii labada ahayd c dayib meeshaas lix iyo tobanaa ka baxday waxaad siisaa zawjadii thumunka sii afar iyo labaatan thumunkoodu waxa weeyaan saddex waa saddex lix iyo toban haddaad ku dartid waa sagaal iyo toban sagaal iyo toban marka waxaa soo hartay shan ul aabbihii iyo hooyadii min sudus ay leeyihiin qof kastaba afar ulood uu leeyahay marka bal aabbihii sudus sii oo afar ul ah waxay noqotay saddex iyo labaatan hooyadii suduskeedii oo afar ahaa hal ulaa laga haya marka masaladii waxaan laga maarmaynin xoolihiiaa dhammaaday dadkii ahlu faradka ayagoon ulashooda qaadan maxaa la samayn jiray cawl afar iyo labaatankii goobooda inta la jijibiyo todoba iyo labaatana laga dhiga todoba iyo labaatan markii laga dhigo gabdhihii lixi tobanay qaadanayaan gabadhii zawjadiina saddexay qaadanaysaa sagaal iyo toban hooyadii iyo afar hooyadii iyo aabbihiina min afar ay qaadanayan sideeday isku noqona todoba iyo labaatankaas marka huwa adaru fii xaqi labaweyn maanta hadda sudus wax u eg ay qaateen laakiin sudus jaban waay oo cowl baa galo suduskoodii nin kasta goobtiisa waxbaa laga qaaday maanta wiil haduu ahaan lahay ama laba wiil ay ahaan lahaayeen markii suduskoodii afar iyo labaatanki ay ka qaataan min afar ulood ay ka qaataan zawjad saddex ay ka qaatan wixii soo haray unbaa la dhihi lahay laakiin labadii gabdha maanta ayaga wixii soo haray ma yeelayan marka hore waxay ku leeyiin thuluthaynan baleenahay anaga farad baan ku jira ahlufarad baan ku jirna marka waxa weeyaan amhiladaa lagu taqdiiri karaa markii wax dhan la ogaada wahaakada xukmu dawaati alxamli kuwa uur kale kuwa uurka u saaxiibka xukumkoodana saas oo kale waayo ka xukmi اlkhunthaa yucaamalu biاladari fi xaqi اlxamli wa biاladari fi xaqi اlwaratha sidaasaa laleeyahay qolaa waxay qabaan maya eh dhaxalkoo dhan waa la joojinaa liannahu waxaa laleeyahay uurka wuxuu kaga duwan yahay waa la sugi karaa khuntaha in la sugo shan iyo toban sano markuu ugu yaraado uu u baahan yahay markuu dhasho ninka mafquudka ah tobanaan sanaa la sugayaa laakiin ninkan bilalaa la sugayaa qolaa marka culamo waxay qabaan maya ee maba la dhaxal siinayo xataa yuulada intan ixtimaalaad wax ku dhihisi lahayn ma nololow ku imaana ma geeri ma nin bou noqonaa ma gabar ma labow noqonaa mase hal intaan ku murmi lahayn hala sugo markay dhashana wixina aan qeybino sidaasay leeyihin laakiin taas waxay sax ku ahayn qof xaqiisa laga manci biduuni sabab liannahu bikuli اlixtimaalaat nin wax dhexlayaa jiro si kasta hadduu noqdo dhexalkiisa isbedelaynin qofkaa saas ah wixiisa in la siiya waay haddii ninkaa wixiisa siisane xoolihii dhaxalaad ku bilowday marka qeyb waratha kamid ahaan wax siina qeybka kalena waa ka hoojinaya malaha marka ixtiyaadka in lagu camal falo unbaa fiican markaasuu musanifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala wn ymut qowm bhdmin aw garq aw xaadiثi cama ljamiica kalxiraq walam yakun yuclamu xaalu saabiqi falaa tuwarid zaahiqan min zaahiqi wacudahum kaanahum ajaanibu fahaakada alqowl الsadiid saa'ibu baab اlgarqa wاlhadma wاlxarqa intana wuxuu baal ugu magac daray ninka uu kitaabka soo dabciyey baab اlgarqa buuri kuwii macnaha maashoobo biyaha biyaha ku dhintay qaraq ninkii macnaha badda iyo webiga iyo biyo ninka ku dhintaa la yihahda iyo walhadmaa dadkii wax ku dumeen waxa weeyaan guri bay ku jireen toban qofood gurigiyaa ku dumay say u kala dhinteen lama yaqaano walxarqadabaa ku kacay marka dadkaas haddii in la dhaxal siiya la doono maxaa la sameynaa markaasuu uri wain yamut qowmun qowm hadday dhintaan qowm macnaha jamaaca loo jeeda maanta wain kaana fi luga alcarabiya alqowl saxiix ana alqowma huwa arijaal qowmka saasaa layihahda ilaahay markuu yihi laa yaskhar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaa haddii naagaha qowmka soo geli lahayn gooni looma sheegi lahayn laakiin sida saxiixa ah waxa weeyaan qowm waxaa la yihahda rijaal laakiin hadda waxaa laga jeedaa bimacna aljamaaca ayib markaasuu wuxuu uri wain yamut qowmun qowm jamaaca hadday dhintaan bihadmin dumid gurigiyaa ku dumay ama meelaha da manjamka la yihaaho dhuxulaha iyo waxa laga qoray iyo dahabka laga qoro wixiyaa kusoo dumay bihadmin aw garaq ama waa maashoodeen aw bigaraqin ay ku dhinteen macnaha waxa weeyaan waa bad raace aw xaadithin ay ku dhinteen cama aljamiica dadkoo dhan caam yeelay kal xiraqi gubitaankii oo kale dab xiraq in la yihah ay ku fiican tahay bikasri اlxaai ayib kal xiraqi naaray ku gub ama kalxaraq kalxarqi shicirkaa jabaa mooye macnaha waa waa gubid ayada naftigeeda macnaha aw xaadithin cama aljamiica kalxiraq xaadithin macnaha waxa weeyaan xaadith wax soo diriyey camal jamiica dhammaantood caam yeelay kal xiraqi ama kal xaraqi macnaha dabkiay ku dhinteen ama gubasho ay ku dhinteen waxaa lamid a xaadid shil baabuur hal mar baabuurka yaa ku gadoomin kulligood diyaarad yaa la qaraxday markabkiibaa waxa weyaan badi la galay xawaadidta dhacday hadda kamid tahay markaa saas ay tahay ay meelshaas kuwada dhinteen walam yakun lama ogaanin walam yakun ma ahaanin yuclamu in la ogyahay xaalu saabiqi midka hore xaalkiisa hadday saas tahay falaa tuwarith ha dhaxal siinin zaahiqan mid naftiisi zaahiqan mid tagay min zaahiqin haka dhaxal siinin mid kaloo tagay ee wacuddahum ka tiri kaanahum ayaga ajaanibu inay kala yihiin dad ajaanibe fahaakada alqowlu falqowlu haakada qowlka sidaas fada qaada qowlka ku dar falqowlu qowlka fi hadihi اlmasأala haakadaa sidaas weeyaan asadiidu ee toosan asaa'ibu oo toosan dad hadday isla dhintaan hal meelay kula dhinteen xaadith daacuun baa dhacay oo ummad iska warqabta ay jirin qolada xalis ay u jiifteen yaa la arkay tobankoodii oo wada meyd tuuladana waxaa la arkaa marka qaarkeed inay hal mar wada dhimato kow baabuurkiyaa la gadoomay badi bay macnaha markabkii kula shiilay dab baa ku kacay marka walam yakun yuclamu mana la ogo xaalu saabiqi saas hadday tahay falaa tuwarith ha dhaxal siinin zaahiqan mid nafta ka baxday min zaahiqin midka kale ha ka dhaxal siinin watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun tazhaqa bimacnaa kharajat anfusuhum aa loo jeeda marka hadda musanifka walam yakun yuclamu xaalu saabiqi buuri haddii la og yahay labadan shil baabuuray ku dhinteen midna laba iyo tobankii u dhintay midna sideedii saac buu dhintay waa kala horeeyaan khalaas waa isdhexlayaan markaas haddii la og yahay ana axadahumaa mutaakhirun marka waxa weeyaan idaa tuxuqiqa ana axadahumaa mutaakhirun can alaakhar walow bithaaniya waa isdhexlayaan markaas ninka dambeeye aa dhexlaya ninka hore waa la dhexlaa aabba iyo wiilkiisa yaa shilku wada dhintay aabbihii yaa hor dhintay wiilkii yaa dib maray walow bidaqiiqa wiilka aabihii waa dhexalka wax kuleeyahy dadkii kaleo aan shilka ku dhiman asiga waa wada qeybsanayaan kadib baasna lasii dhexlaya markuu dhinta kadib haddii aabbaha uu dib marana wiilkiisa asaa dhexlayo iyo wixii dhexalkii wax kulaya sida hooyadiis iyo ilmihiis oo kale taas xaalo waay marka musanifku wuxuu ku yiri lama ogaanin xaalada hadda la leeyahay ha iska dhaxal siinin say u kala hormareen lama ogaan xalay guri wada jiifteen kulligood ayagoo meyd ah laga kacay ama gurigiyaa ku wada dumay ayagoo meyd ah subaxi lasoo faagay markabkii yaa badi gale ayagoo meyd ah lasoo wada bixi lama oga nin dhintay oo hormaray ninka dib maray saas haday tahay falaa tuwarith ha dhaxal siinin zaahiqan min zaahiqin liannahu min shuruudi min arkaani lirthi taxaququ mowti اlmuwarithi wa taxaququ taahuri mowti اlwaarithi ninka dhintay mowtkiisa in la xaqiijiyo ninkan dhexlayana xayaatadiisa in kadib la xaqiijiyo arkaanta waxay kamid tahay dhaxalka marka haddaan la ogaanin taas leeskama dhaxal siinayo wacuddahum ka tiri kaanahum ayagoo ajaanibu ayagoo kale ajaanib ahoo kale falqowlu السديد qowlka toosan الsاaئب toosan haakdaa sidaas weeyaan marka wiil iyo aabihiisaa shil ku dhintay nin hormara iyo nin dib marin lama yaqaano maxaa la samaynaa waxa weeyaan nin kasta oo dhinto aabbahana wiilka ha dhaxal siinin dhaxalkana aabbaha wiilka waxaa ka siinin laakiin mid kastaba aabbihiina dhaxalkiisi qeybi asigan oo la dhintay waxaan ka ahayn caruurtiisii kale u qeybi mathalan laba wiilow ka tegay wiilna asagu la dhintay wiilna waa gurigii joogaa maalkii marka wiilka joogaa la siinaa kan la dhintay waxba laga siimaay kan dhintay mas'aladiisana asigana waxa weeyaan hooyadiisa iyo caruurtiisa la dhaxal siinaya aabihiiskan la dhintay lama dhaxal siinay mas'alo saas isaga sahlan waay labadan waxaa weyaan laba aan shaqo isku lahayn ka dhig mid kastaba mas'ala u dhis ninka dhexli lahayna u qeybi aabbihiina ha ku darin wiilka markuu la dhinto wiilkiina aabihii dhexalkiisa ha ku darin intaas waa wacudahum ka tiri kaanahum ajaabinu fa hada alqowlu sadiidu saaibu saas wa mathalan wiilii aabihiisaa shil ku dhintay aabbaha wiilkan wiilan aheenna waa leeyahay wiilkan oo aabbaha la dhintayna wiil kaluu dhalay marka aabbihii masaladiisii wiilkaas kaloo soo hara la siinaa wiilkan dhintayna dhexalkiisa wiilkiisa la siinaa labadaana waxba layskuguma daray oo lama dhahayo aabihii sudus ha laga siiyo wiilkiisa ha dhintay lama dhahayo lannahu waxaa laleeyahay inuu ka horey inuu ka dambeey lama yaqaan marka musanifka intaasu marka ku yirtan amhila uma baahno laba ajanibi katir haddii lagu yirahdo mithaal uma baahno markaasuu iri waqad ata alqowlu qowlkii wou yimid calaa maa shinaa waxaan doonnay markii hore qorshadii aan dhiganay sidaan rabnaan u fulay buu leeyay bxamdi illaah waqad ata alqowlu qowlkii wuu yimiday oon anaga niriyey calaa maa shinaa waxaan doonnay oo min qismati almiiraathi miiraathi in la qeybiya ah id bayannaa in markaan aan cadaynay buu ku leeyahy dhaxalkii waan cadaynay calىa طariiqi الramsi ishaaro ariiqeeda yani wixii mabcad cadayna laakiin waa ishaarnay calىa طariiqi الramsi wاlishaara ramsi iyo ishaaro isku mid waa mulakhasan qowlka xaaluu yahay mid lasoo gaabiyey biawjaz اlcibaara lagu khulaaseeyey cibaaratan ugu gaabinin badan awjaz اcibaara cibaaratan ugu gaabin badan marka saas haday tahay faاlxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale فالxمdu للh ilaahi baa mahadle calى الtamaami dhamaystirka allah ku mahadsan xamdan uu mahadsan yahay mahadin kahiiran badan tama fi اdawaami macnaa xamdi oo daa'imnimadiisa macnaa ay taam tahay faاlxamdu لilaahi ilaahi baa mahadle calى الtamaami inuu noo dhamaystiray xamdan uu ilaahay mahadsan yahay kahiiran badan tama fi اdawaami xamdi aan kala go' lahayn oo taam ah buu ilaahay mahadsan yahay asأaluhu ilaahay waxaan weydiisanayaa alcafwa can الtaqsiiri cafw inuu ii dhaaf can الtaqsiiri gaboodfalida aan sameey wixii aan sidan la rabay sidii la rabay aanan u sheegin inuu ilaahay ii dhaaf aan rajaynaya iyo wa khayra maa naأmalu fi masiiri asأaluhu waxaan weydiisanayaa khayra waa hadane khayra maa shay khayrka khayrkiisa na'malu ilaahay aan keeyadidiilanayno fi lmasiiri masiirka dambo qiyaamada ilaahay waxaan ka rajaynayno inuu noo xaqiijiyana waan weydiisanaa buu leehay wixii hadda aan gafayna inuu i dhaafo waxaan ka rajaynaa oo thawaab iyo ajirne oo qiyaamo kitaabkaas aan alifay inaan ka helane waan ka rajaynaya as'aluhu alcafwa can الtaqsiiri wa as'aluhu aydan khayra maa shay khayrkiisaan weydiisanaa na'malu ilaahay na'mulu aan ka yididiilayno ka rajaynayno fi lmasiiri wgafra maa kaana min adunuubi wa asaluhu ilaahay waxaan weydiisana haddane gafra maa kaana wixii ahaaday inuu ii dhaafo min adunuubi ah wixii dembi aan galay inuu ii dhaafana waa weydiisana gafra yani gufraana ay ka mid tahay waa ismu lmasdar wa wa asaluhu ilaahay waa weydiisanaa gafra maa kaana wixii ahaaday dhaafitaankeedu min adunuubi iyo wa satra asaluhu satra maa shaana wixii macnaha ceeb ah inuu asturo oo min alcuyuubi shaana wixii xumey ashayn macnaha waa calaamo xum waay ashayn wa satra maa shaana wixii xumey inuu naga asturo yaan ilaahay weydiisana min alcuyuubi ah saas haday tahay wa afdalu salaati watasliimi salaad midda ugu fadli badan iyo tasliimkan ugu fadli badan cala nabiy nabiga korkiisa allaha yeelo almustafaa la doortay alkariimi ee wanaagsanaa muxamedin allaha yeele calى nabiya laga bedelay calى nabiy allah yeele calى muxamedin allah yeele muxamedkii khayr اlanaami khalqiga ugu khayr badnay alcaaqibi haddana macnaha dabagelay ambiyadii alcaaqib waxaa la yihahdaa aladii yatbacu man qablahu rasuulkana waxaa rusushii ka horeysay midka lagu khatimay waa asigaa daba raacay wa aalihina allaha yeelo min asmaa'ihi uu kamid yahay caaqib iyo xaashir iyo mxamed iyo axmed min asmaa'ihi salى اllahu alayh wasalam wاlmaaxi wacaalihi wacalaa aalihi allaha yeela alguri ee bariirta lahay dhawi lmanaaqibi sharafyaalkana u saaxibka ahay macnaha huri waxa weeyaan asalkeeda waxaa layidhaha fardaha markay wejigooda kacadyihiin way ka muuqdaan fardaha kale calaamadaas ay ku muuqdaan nebiga aalkiisane fadliga iyo wanaagga ay leeyihiin kuwii asiga sunadiisa raacayaa loo jeedaye ayagana saasay dadka ugu muuqdaanoo karaamad iyo wanaag bay leeyihiin wacalaa in la karaameeyo oo ixtiraam gooni ah bay nagu leeyihiin iyo wa saxbihi wa calaa saxbihi allah ha yeelo saxaabtiisa almaamaajidi ee sharafta lahay alabraari baariyaasha ahay asafwati la doortay alakaabiri waaweynay alakhyaari khayrka akhyaarta ahay jamcu khayir akhyaar dadkii akhyaarta ahaa intaas allah yeelo marka musanifka kitaabkii markuu dhameeyey sidii muqadimo dheer ugu sameeyo haddana khaatimo dheer u sameeyey waqad ata alqowlu calaa maa shina laga soo bilaabo yacni dhowr toddoba bey taqriiban iyuu khaatimo ka dhigay marka kutubta hadday yar tahay waxaa la rabaa khaatimadeedana in la yareey laba beyt hal beyt in lagu khatimo wacalaa kuli xaali jaza allahu lmualifa cana khayra wa athaabahu bima qadamahu lana ilaahayna inagana hanagu anfaco waxaan idhaahday oo dhan aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah ilaahaynu hanaga dhigo runtii faraaidkan waa si kooban baan usoo akrinay oo aan doonayna qof kasta darajo kasta uu cilmiga ka joogo inay fatxilbaab u noqoto haddii mar madkhalka aad baratid inaad wixii sii dhexgalgeshid way kuu sahlanaanaysaa keli ah inaad dhegeysatid dhowr mar kitaabkiina aad qaadatid darsiga maadaama uu yahay darsi duuban adiga tabartaada hal beyt laba beyt waxaad rabta dhegeyso marka intii inaad fahamtid isku day laa tantaqil mar marxala ilaa marxala ukhraa ilaa waqad atqanta maa qablaha faraaidka waxaa ugu daran adigoon mathalan ahlulfuruud adoon garanin haddaad casabo u gudbadis weligaa wax baran maysa adoon ahlulfuruud iyo casabo aan baran haddaad xajbi u gudubtid waxbaa baran maysa adigoon xajbi iyo farad iyo casabo aan kala garanin haddii aad tiraahdid qismat alamwaalan galaya waxba garan maysid adigoo aanan garanin kayfiyata binaai masaa'il adoonan garanin haddaad tiraa munaasakhaad iyoan galaya waxba garan maysid sidaasay mas'alo kasta midda ka horeysa ugu xeran tahay marka inaad ku dadaashid markii aad fahamtidne aad kitaabkaas xifdisid waxyaar oo sahlan waay qofka iska caadiga ah fahmadiisa caadiga ah toban maalmooduu ku qaadan karaa waa goorma markaa fahamtid ulajeedada shayga aad fahamsan tahay in la xifdiya aaday u sahlan tahay walidaalika bal u fiirso qur-aanka ninkii macnihiisa yaqaana xifdigiisa wuu u sahlan yahay ninka kale wuu kaga sahlan yahay abyaada ninkii macnaheedii fahma ulajeedada faraa'idkana fahma xifdinteeda toban maalmood ku qaadan mayso hadhow marka waxay kuu noqonaysaa wixii haddaad fahamtid maalin kastana inaad akhrisid hadhowda dambe masaa-isha oo waadixa ah iyo kayfiyata banaa'i lmasaa'il oo dhan waad koraad ka xasuusanaysa wax badan baa marka kuu sahlanaanay asal allah an yanfacana bima calamana wa an yucalimana ma najhalu canhu inahu waliyu dalika walqaadiru calayh wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin